Ah, bismillaah, ee, horta waan islaamaya marka koowaad, marka labaadna, ee, dabkaas haddaan intaan ka ogaado aan ka sheego waxaa waaye dibka waa jiraa. Dibkaas hadda wuxuu socdaa mar hadda ku dhow usbuuc buu socdaa. Marka meelo badan oo dib ka kacaa oo meelo dibka mar kasta wuu kacaa laakiin hadda waxa u yeelay sida sa- caad caadiga sida saa'idka waxa uga dhigay macnaha maxaa la yidhahdaa in saxaafad ka wada hadasho. Meesha uu ka socdaa waxay tahay meel magaalo ah oo haddana ah meesha dadka dadka lacagta leh ay lacag leh ay degan yihiin marka saasaa loo siinayaa macnaha iyo sheeg muhiimadda gaarka loo siinayaa kawaana magaalada kal- gobolka California magaalada Los Angeles waaye ilaa haddana dabkaas wuxuu ka bilowday xataa lama yaqaano waa uun dabkaas ka bilowday kulley marka ilaah baa garanaya sida saxda ah uu ku bilowday laakiin social mediaha iyo idaacadaha markaa fiiriso dadka qaarkood waxay leeyihiin waa masiibo rabaaniya ah oo macnaha dee xag ilaahay ka imaatay marka dad badanna waa ku hanti beeleen dad badanna waa ilaa dhowr iyo toban qof shan iyo toban ku ku dhowna waa ku dhinteen hanti ku baabaadan aad aad u tiro badan tahay Go- hadda gobolka dhan dhib kama socdo Go- gobolka wuxuu ka socdaa county countygaas meesha la yidhaahdo Los- LA iyo adiga waa adiga dhulka LA iyo Los Angeles iyo dhulka ku hareeraysan oo ay ka kooban tahay magaalooyinka ku xa- ku hareeraysan waaye laakiin waa laga digaa oo hadda magaaladaas hadda aad- magaalada ku xigtaa laga digaya waxaad arkayay maalmahan shalay iyo maanta laakiin haddana waa wax dhici kara inay meelo kale aad laakiin hadda gobolka laakiin gobolku caan wuxuu ku yahay dab dabku ka kaco waa caan caan- gobol caan ku ah waa in dab kaco cabdulaahi sida aad sheegtay in maraykanka dabka kuma cusba kan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay kani dabku markuu kaco waagii hore wuxuu ku dhici jiray dhul ama beeraley ah ama dhul duura ama dhul dadka degan oo- dad iska masaakiina yihiin ama dadka degan ay yar yihiin hadda laakiin kan wuxuu ka dhacay meeshii xad- xaruntii dadka lacagta haysta ee gobolkaas ay deganaayeen marka wuxuu uga duwan yahay waa meeshii dhaqaalaha ka soo gelayeen meel ka mid ah dalka maraykanka sida hadda hollywoodka oo kale meesha lagu ah, filimaanta lagu sameeyo iyo dadka filimaanta sameeya iyo dadka wax haystaa gobolkaas meesha u badan yihiin oo degan yihiin waaye marka waxaa saayid u ka dhigaya hantida awal dhulku dhul banaanaa guba jiray laakiin hadda waxaa gubanaa waxaa waaye hantidii iyo dhaqaaliha baabaa hadda dadkaas ay lahaayeen waa tahay musiibo rabbaani ayaa ka taagan maraykanka waxaana muuqata awoodda allah hantiilayaal ayaa muddo kooban hantidooda waayey qaarkood hantiilayaashaasi waxa ay ku baaqayeen in la baabi'iyo reer falastiin oo waxaa dadkaasi ka mid ahaa agtar ka mid a agtarada maraykanka ghaza iyo los angeles ayaa la isbarbar dhigayay cabdulaahiyow ka waran dadka reer maraykan ma dareensan yihiin inay guranayaan midhaha ay beerteen arrinta horta way jirtaa oo mamaha soomaalida waxay tahay gosidaas ha qodin haddaa qodina ha dheerin ku dhici doontid lama ogaya marka dadkaanu macnaha dad ilaahay aaminsan maahan marka markii dadka masaakiinta qasri la leenaayey waxay dhahayn hala laayo iyo waxba laga reebin hadda ninka aad sheegtoo kale waxaan jecelahay in la yidhaahdo james good in la yidhahan jecelahay waa nin actara inuu yuhuud yahana waa jeclaa nin asalkiisu reer yuhuud ah laakiin maraykan ah waaye marka maxkamadda ilaahay iyadu de waa waa gacan dheer tahay oo de macnaha ciqaabta ilaahay waa waa gacan dheer tahay meel ka- cid ka baxsan kartaa ma jirto keligiisna maahan trump oo dhahay ficimaan ka dhigayaa waxaanu qiyaasayaa laba maalina u dhexaysay maalintuu asaga hadalkaas dhahay iyo maalin dabka oo kacay marka macnaha difiri waa maxkamadda ilaahay unbaa socota ma garata dadku marka way hadal hayaan sida yaab kale waxay tahay sawiradii qase iyo waxaa lasoo garab dhigay qase iyo sawirada waxaa lasoo garab dhigay meesha la yidhaahdo eh, la oo gubatay marka waxaa la yidhi, tana hal sano iyo xoogaay ahayd tana laba maalin saan ku noqotay marka dadka qaarkood waxay u arkaan in cadaalad inay tahay laakiin de kulli cadaalad ilaahay baa haaya marka dadku ma ma dareen laha dadku waa ma dareen laha ma garatay dadka qaarna waa garawsan yihiin macnaha Ta- dad- dad- dadkay u jeejeesayeen dadka masaakiinta u sale u jeejeesayeen inay maanta ayaga hayso laakiin masiibada kasi darana waxay tahay ase hadda hal sano iyo barow dagaalku socdaa ku dhawaad laakiin ayaga saddex maalin gudaheed ayaa waxaa baaba'ay wax ka badan inta baabaadeen qase baabaada marka sida badanna dadka way dareensan yihiin dadka meesha degan laftirkooda way dareensan yihiin laakiin ma rabaan inay dhahaan ma- macnaha dembigii aan galnay iyo xaqdaradii aan galnay ayaa anaga u soo wareegtay inkastoo qaarkood ay sheegeen ay dhaheen macnaha dhibaatadan waxay ka socotaa macnaha sidii aan dadka aan macnaha aan taageerin oo ilaalinaya macnaha marka kulli ma mooga way og yihiin laakiin qofna waa dareen waa sheegaya qofna waa la aaminsan yahay marka ninkaas wuu jiraa shalay markii uu twitterka soo qoray wuxuu dhahayay dadka hal xabiyaan laga reebin hala laayo haddana asigii yaa la wareysanaha oo ooyayo macnaha guri ka gubta marka kulley tii aakhirana waa meesheeda laakiin isaga hadda guri gubto macnaha la ooyaa laakiin dad dhama baaba'ay waddan dhama la baaba'shay oo shiro ku faraxsanaa waa tahay cabdulaahi in guryaha dabka uu baabi'iyey qaar baa balaayiin ku fadhiya kuwo kalena boqolaal milyan ayaa lagu dhisay isweydiintu waxa ay tahay maxaa qaali ka dhigaya guryahan maxayna los angeles kaga duwan tahay qeybaha kale ee maraykanka guryaha waxaa qaaliga ka dhigaa laba arrimood horta meesha waa meel xoogaa buuraleya dhul xoogaa kale dhulka ka sarreeya oo buuraleya waaye midda kalena meeshan waa dadka dega waa dad isyaqaano waaye dad ama dadka filmaanta jila ah ama dadka film soo saara dadka maalgeliya dadkaas waaye marka waxa qaali ka dhigaa waxa waaye meesha dhulka kama qaalisan sida kale waxaa qaali ka dhigaa qof kale inay digto lama ogola ama lacag haysan markaad guri gadanaysid haddii xataa aad lacag haysatid waa in dadka meesha degan kusoo ogolaadaan waraaqna waraaq lagu ogolaashadkii dadkaasna ogolaasho ka haysid waaye marka qaab waxaa lagu degan yahay meesha qaab cunsuriyaanaha lagu degan yahay oo dadkaas qaab cunsuriyiinay meesha ku degan yihiin marka waxaa qaali ka dhigaa afka lagu qaaliyeeyey dadka deganna waa dad isyaqaano isla shaqeeya oo isku guruuba waxaana u badan dadka ama yuhuudda ah ama yuhuudda taageera u badan marka waxaa qaali ka dhigaa saas waaye faasahaadkii fisqiga min laga dhahan hadde fiiri waxa weeyaan filmaanta maraykanka meesha lagu sameeyo waaye marka fisqiga iyadu hadalkeedu waa iska wax iska cad waaye oo wax kastoo xumaana oo adduun ka jira waa meelay ka jiraan waaye waayo cabdulaahi in ilaa iyo hadda maxaan ka ognahay hantida lagu waayey dabka
qiimayntu weli waa socotaa dabkiin weli sababta dabki weli dabkii weli waa socdaa marka qiimayntan weli way socotaa laakiin sida hordhac ah oo waxna waa wax kas waa waxna waa wax ka soo baxay dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh maxaa la yihahdaa ii sheeg qiimaynta khasaaraha meesha ka dhacay dadna waa qiyaas marka qiyaas u dambeysay ilaa boqol iyo konton bilyan ayay mareysay laakiin dabkii weli waa socdaa marka dabka markuu dhamaado unbaa la ogaa karaa sida saxda laakiin dhaqaalaha meesha ku baaba'ay guryaha keliya maahan wax badanaa ku baaba'ay guryaha baabuur qaaliyaha taalla guryaha yaalla dahabaa yaalla waxyaaba taariikhiha yaalla marka waxyaaba waxa baaba'ay keliya ma ahan guryaha keliya maahan guryaha iyo wixii ku dhex jiray iyo wixii yaalla waxaasoo dhan waa meesha ku baaba'a hagaag cabdulaahi haddaa qiimaysid muddo intee la eg baad is leedahay maraykanku waa ay ka soo kabsan karaan musiibada ku dhacday oo ka duwan kuwii hore
horta meeshan haddii la yidhaha lagasoo kabsado cabaar ay qaadane waxaan isleeyahay adigu waa toba sano qiyaasaantii inkastoo dowladdu ay hadda hadashay oo dhahday wax alla wixii guri gubta dowladdaa dhisaysa laakiin ma u malaynaayo because xukun maamulka dowladdu waa isbedelayaa ugu yaraan waa toban sano inay manaha sidii kusoo noqoto laakiin ma u malaynaayo sidii kusoo noqonayso meesha debaa ka dhacay deb markuu deb markuu dhacana deb markuu dhaco waxa weeyaan waxaa imaanaysa cudurrada ka dhalan doona masiibooyinka ka dhalan doona markii hadda haddii la yidhahdo deegaanka soo noqda la xataa cudurra cudurrada ka dhalan doona iyo dowladdu siday u maanays u maarayso iyo hay-adaha ku shaqadaysa si u maareeyaan ay ku xiran doontaa laakiin tobanka sano soo socota waxay noqonaysaa arrintaaga arrintaas insha allah waaya cabdulaahi oo in maraykanka baad joogtaa los angeles iyo gobolka californiaba waad ku safartay wax badana waa ka taqaanaa ka waran dad soomaaliyeed ma ku nool yihiin halkaasi haa gobolka soomaaliga waan ku nool lakin qaybtan dab ka kacay soomaali kuma noola hadday ku qaybo kamid waa ku nool yihiin gobolkaas ee macnaha magaaladaas laakiin kuma noolaa qayb dab ka kacay because kumaba maba ku noolaa karaan laakiin
maxaa u jiidaa ahaan may dhaqaale ahaan kuma meel soomaalida ku noolaa karaan maahan soomaalida keliya maahan dadka dadka caddaanka xataa kumaba noola karaan marka dadka wax haysta oo ayagu wax haysta ama waxay si saxa ku helaan shaqalaha ha ku helaane ayaa meesha bisa ku noolaa kara saan kuu sheegay laakiin soomaalidu waa u dhowdahay marka soomaalida intaa ogahay waxay saamaysa dadka ay saamaysa kuma jirto kuma jiraan midda kale soomaalidu dhul kuma lahan dad gurya kule maahan oo dad iska degaan oo iska garab rataa waayo macnaha dadka guryaha kirista ah waa waa tahay cabdulaahi in maxay tahay saamaynta dhanka siyaasadda ah ee ka dhalan karta dabkan iyadoo durbadiiba hadalhayn iyo dhaleecayn xooggan uu sababay oo warbaahintu ay aada u hadalhayso saddex arrimood ay u socotaa oo horta biyaha markii la yidhahdo horta meesha buuraley waaye oo siyaasad ahaan loo fiirsho waxna waa wax siyaasadahoo siyaasadda macnaha lagu orkacsanayo waxna waa wax saxdaha jira in biyaha qalaleen waa jirtaa oo hadda saxaafadda waxay soo bandhigeen in tubooyinka biyaha aysan biyaba lahayn oo macnaha meelaha biyaha laga jiido loogu talagalay sababtana waxaa u ah in waxaa layidhi lacagta laga jaray laga jaray maxaa layihahdaa dadabiska lacagtii lasii jiray oo loogu talagalay qayb kamida laga jira oo macnaha dadki dadkii loogu talagalay inay ku sameeyaan macnaha ishaag faafreeb ku sameeyaan biyaha inay shaqeynayaan iyo inay dab hadow dhaco macnaha sidii looga hortegi lahay dagaali laga jiray siyaasaddu marka iyadu waa waa isku siyaasadda macnaha wax wax saxna way noqon kartaa qaladna noqon kartaa laakiin hadalka ugu weyn oo siyaasadda waxuu yahay in la yidhi lacagta ukraine la siiyo oo lagu baxsho dabkan way dami lahayd dhaqaalahanna way way ka shaqaysii lahayd inaan dabkana dhicin way ka shaqay lahayd laakiin cajaa'ib waxaa ah ilaa hadda qof sheega ma laha lacagaha lacagta yuhuudda la siinaayo qof ka qof ka hadlay ma jiro oo dhahaya lacagta yuhuudda la siinaayo ukraine lama dhihin lacagta ukraine bisaa la dhaha marka waxaad dareemi kartaa macnaha xoogaa qaab munaafiqnimo inuu ku jiro midda kalena hadda ninka madaxweynaha loo doortay toogii hore oo madaxweynaha ahay dagaalka u badnay uu ku hayay waxay ahayd gobolka california qaabka maamulka biyaha iyo beeraha in laisu dheelistiro oo biyaha meel kasta laga heli karo marka hadda asagu waa soo dhogaraacdiyo wuxuu leeyahay biyaha iyo maaraynta biyaha iyo sidii loo isticmaali lahay waxaa sabab u ah governorka ninka gobolka ka ah gudoomiyaha gobolka ninka ah ayaa mas-uulka ah marka waa asaga in maxkamad lasoo saaro iyo naagta iyo naagta iyadana ka ah gudoomiyaha magaalada ah marka siyaasadda waa waa jirtaa laakiin qaybna waa run oo macnaha waa wax jira qayb laakiin inta badan waxa waaye wax lagu colkacsana waaye aad baad madsanta cabdullahi ugu dambayntii maxaa laga baran karaa dabkan soo noqnoqday ee dalka maraykanka la keeyey horta saddex shayba macnaha ilaahi subxana watacaala amarkiisay ku imaadaan inkastoo wax kasta ilahi ku imaan saddex shayba gaalada laftirkooda waa aaminsan yihiin inaan waxba laga qaban karin sida biyaha iyo maxaa la dhahaa sida biyaha iyo maxaa la yihahdaa korontada maxaa la biyaha iyo dabaysha iyo dabka saddexaas waxaa la dhahaa saddexda qadarta macnaha ku imaato oo macnaha aan dadku isa abuurin marka markii maxaa laga qaban karaa markay noqoto laakiin sida badan ka hortag waa la samayn karaa wax badan laakiin macnaheedu ma ahan in laga hortegi karo boqol kiiba boqol sababtoo ah wixii ilaahay xugmay inay dhacaan waa dhacaayaan laakiin ka hortag in la yareeyo xoogaa ama laga hortag isku dagaas la sameeyo waa sax waaye midda kale waxaan ognahay hadda magaaladan gobolka california la socota mogi sanadka yuhuudda waxuu siiyaa lixdan iyo kow bilyan oo sanadkay siiyaa yuhuudda yuhuudda magaaladan keligeed sanadkii konton milyan lacagay siisaa yuhuudda siisaa marka waad dareemi kartaa macnaha konton milyan sanadkii markii la yidhaahdo intay noqon karto sanadkii hala siiyaa markii la yidhahdo toban sano lacagtay noqon karto waa qiyaasi kartaa marka marka yuhuudda iyagoo halkaas jooga ku samaynayaan sida guud stateku wuxuu bixiyaa lix boqol iyo toban milyan canshuurda dadka laga qaada ah ayuu siiyaa yuhuudda sanad kasta oo joogto ah macnaha wax biil u qoran ah magaaladan keligeed marka waxay bixisaa iyada konton milyan marka arrinta cajaa'ibka hadda la isweydiina waxay tahay debdemiska iyo dabka maaraynta debdemisyada iyo hay-adaha musiibooyinka ku shaqada leh ayaa waxaa laga jiraa toddoba iyo toban milyan oo lacaga sanadkii hore markii sagaalka kaso bilaabay marka dadku waxay leeyihiin waa lacagta sababta lacagta loo jira maxay tahay marka hadda movement waxaa socota ah awal waxay ahayd maraykanka inuu kow laga dhigo oo dadka kale wadamada kale oo lacagaha la siiyo iyo si loo siiyo loo siiyo inay ama laba aan saddex noqdaan arrintasaa jirta waata aad baad u masan tahay kaasi waxau ahaa cabdulaahi xaaji oo ah aqoon-yahan ku sugan dalka maraykanka oo u waramayay warbaahinta alfurqaan